Munaasabaddan ayaa lagu soo bandhigayay buug ka hadlaya dhibaatooyinka barakacayaasha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Federaalk Soomaaliya, agaasimayaal Bahda Qoraalka iyo marti sharaf kale. Qoraay Mukhtaar Cabdi Xuseen Fowde oo ah qorayga buugga ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay in uu buuggan sameeyo isagoo sheegay in dhibaatooyin badan uu la kulmay intii uu ku guda jiray diyaarinta buuggan.
hal su-aal oo dad badan ay weydiiyeen nairobi markaan ku bandhigayna buugga lay weydiiyey ee waxay tahay maxaa kuugu qasbay bugaan inaad qortid waxaan ka shaqaynayay shan iyo tobankii sane ee ugu dambeysay arrimaha barakaca waddanka gudihiisa waddamadan maaragtay igaad laisku yidhaahdo iyo maaragtay middle east gaar ahaan waddanka maaragtay ciraaq iyo maaragtay xuduudka syriya iyo maaragtay ciraaq u dhexayso markaad dadkaad dhex gashid la falgashid interaction fiican aad la yeelatid waxaad dareemaysaa aad arkaysaa dhibaatada maaragtay hooyada maaragtay hooyado qof hooyaa maaragtay uu la kulma ee aad mar weliba ayaad arkaysaa Qaar ka mid ah agaasimayaashii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda soo dhaweeyay buuggan cusub.
waxaan ku bogaadinayaa buugga ingiliish ku qoran ee fagaarayaasha caalamka laga gaday ee maxaa la yidhaahdaa ee aada loogu bixiyey awaadis badan waa ku ammaanaa waana ku bogaadinayaa in dadka bani aadanka ay mashaakil maraan qaxooti noqdaan duruuf maraan guulaystaan sunno waayo horta rabbaani ah insaankaa dhasho waa waa canugaa oynaaya waxba soo qaba karin iskuulka markuu aadaya waa soo koobayaaye environmentiu ka baxaya marka laqad khalaqna alinsaana fii kabad yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan noloshaana sideedaba qofka waxaa shakiliya oo qaabeeya waxa ku dhaca ee culaab iyo caqabad iyo wareer iyo mashaakil ah ee waa in caqabadaha ay la kulmeen ama ay la kulmi karaan dadka baadiyaha fog ku nool sidoo kale dadka ku nool goobaha ee barakacayaasha ah oo ah runtii meele isku raran ah waxay u baahan yihiin caqabadahaas dhallinyarada halkan joogto waa waa challengena sugaaya yacni xalkaas maxaan nagaga aadan oo aan ka qayb qaadan karnaa annaga bahda caafimaadka ahaan waxa nooga aadan waxaa waaye inaan mar walbaba advocacy u samayno dadkaas siday ku heli lahaayeen adeeg caafimaad ee accessibilityga loo fududayn lahaa daadejin loo samayn lahaa maadaama magaalada muqdisho aa ogtihiin qof walboo xanuunsado tuulo iyo baadiyo inta laga soo qaado saacado badan oo jidka kusoo jiraayo wakiilka urur goboleedka igad ee soomaaliya ambasador maxamuud kaarshe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xaanshi carabey ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada barakacayaasha markii laga hadlaayo markii xaliimad soo laabatay ay maaragtay bulshadeedu ku soo laabatay siay bulshada ugu dhiirigeliyeen inay dhaqanka ilaaliso maadaama markaas xaliimo aysan meesha joogi jirin ay dib usoo laabatay ay meesha kusoo laabatay siday bulshada ay ugu sheegeen in dhaqanka iyo iyo inay ilaaliso adkaysiga see u barta xaliimo bulshada ee u timid aa ka dhex fahmi karta waxaa aad ii soo jiitay sawirka maaragtay oo kor ka saaran oo hooyada soomaaliyeed oo maaragtay runtii caddaynaysa ama muujinaysa adkaysiga hooyada soomaaliyeed oo maaragtay siday ugu adkaysato dhibka ninkeeda carruurteeda iyo dhammaan maaragtay duruufaha kala jira oo qoyska sida hooyada ugu adkaysato sawirkaasaaba maaragta wuxuu sameynaa micno kale oo adkaysiga u turjumaya ama adkaysiga maaragta muxuu ahaa ka hadla